mudanayaal waxaa aan rabaa halkan inaan ka sheego aan idinla socodsiiyo in xalito nin diblomaasi ah qunsul ah oo soomaaliya u fadhiyo magaalada nairobi la xiray xildhibaan xildhibaan hore ahaan jiray siyaad waa taqaanaan qunsulka soomaaliyeed u fadhiyo magaalada nairobi booliiska intuu qabtay xiray baa wuxuu ku dhex daray gaarigii dadkii sharci darada ahaa ayuu ku xiray arrintaasi keliya ma aha inay khilaafsan tahay safiirkii baa daba joogay intaas ilaa habeenkii mar danbaa la soo daayay ayadoo loo sheegaya war ninkan waa tesarhii oo diblomaasiyiinta uu tusay la aqoonsan waayey qoorta la qabtay gaariga lagu riday safiirkii oo yidhi ninkan waa qunsulkayga anigana safiirkii baan warqadaygana waatana laga aqoonsan waayo commissionarkii uu wacay intelligenceki uu wacay meel walba uu maray arrinta tan ma aha keliya inay xadgudub ku tahay sharciga diblomaasiyadda caalamka ah oo la isku ixtiraamo waxaan u arkaa inay tahay tunjuleec tunjuleecsi inay tahay iyo takrifal ma qaadan karno arrintan ma aha arrin oo golaha shacbiga u dulqaadan karo shacbigana uma dulqaadan karo waxaan ka codsanaynaa ma rabno hadda inaan qaraar ka gaarno waxaan rabaa fursad inaan siino xukuumadda arrintaasi inay tallaabada habboon ka qaado ama u yeerto la tashi ugu yeerto magaciisii safiirkeena iyo qunsulayadda si waa arrintaa loo ogaado warqad deg deg ah oo la weydiiyo dowladda kenya arrintan tafsiir inay ka bixiso taa aan fursad u siino xukuumadda ilaa si deg dega inay tallaabo u qaado hadday ka qaadaysan qaraar aan ka soo saar